In ka badan saddex boqol iyo afartan kun oo qoys oo ku noolaa xaafadaha magaalada Beledweyne ayaa ka barakacay guryahooda kadib markii uu karkaarada jabsaday webiga Shabeelle. Qoysaskan oo deganaa xaafadaha Kooshin, Buundaweyn, Holwadaag iyo Xaawataako ayaa u barakacay deegaanada bariga iyo galbeedka magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calisow ayaa raadiyo Beerulo u sheegay in dhammaan xaafadaha magaalada ay saameeyeen fatahaadda webiga islamarkaana ay ku barakaceen saddex boqol iyo afartan kun oo qoys isagoo sheegay in ay wadaan dadaalo lagu badbaadinayo dadka ku go'doonsan xaafadaha bismillahi raxmaan raxiim magaalada beledweyne waxaa ka dhacday fatahaad aada u weyn xali ilaa shalay waxaan la tacaalaynay dadkii fatahaadda uu saameeyey xalay waxaa soo kordhay xajmiga biyihii aaday u kordheen xaafadaha magaalada beledweyne afarta xaafadood waxay u saameeyeen si siman biibaxadan waxaa la qiyaasaa inay tahay biibaxooyinkii ka biibaxooyinkii u weynaa xaafadaha qaar oo weligood biyihii ay gaareen ayay gaareen xaafadda kushin oo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne inta badan dadkii waxay ku yihiin go'doon saaki waxaan dadka qaar aan kasoo bixinay ilaa haddana waxaa unaa shaqada ah dadka xaafadaha ku jiro inaan soo badbaadin oo biyaha go'doon ku yahay magaalada inta badan biyaha dadka way saameeyeen oo waxaa lagu qiyaasayaa in ugu yaraan saddex boqol iyo afartan kun oo qoys inay barakaceen magaalada waxay u barakaceen labada qaybood ee magaalada dadka qaar waxay aadeen ceel jaalo halka dadka qaar ay aadeen biitaale iyo suuq xoolihii hore airboorkii hore magaalada beledweyne saameyn aad u badan ayay ku sameeyeen ka maamul ahaan waxaan wadnaa dadaal sidii biyihii dadkii saameynta ku yeeshtay hadda lama joogo xilli biyo la celiyo oo hadda biyihii lama celin karo waxay waxay gaareen dhammaan xaafadihii iyo meelihii webihii karkaarada ayuu jabsaday laakiin dadaal ayaan wadnaa un in insha allah intii karaankeenna ah dadka ku nool magaalada in saameynta ay gaareen ay intii aan karaankeena inaan dadaalno waxaan bulshada magaalada beledweyne ugu baaqayaa inay aad u taxadiraan meelaha halista ahna iska ilaaliyaan oo ay ka mid tahay waadiyada iyo keliyada magaalada mara oo biyaha webiga uu ku baxo mar walba waxaad ogtihiin horaantii biibaxda markii bilaabanaysay waxaa ku geeriyootay laba dhallinyaro ah oo walaalo ah kuwaasoo magaalada ayagoo u aaday dabaal keliga ku geeriyooday marka waxaan rajaynaynaa insha allah in dhammaan hay-adaha samafalka ah ee dadka muxsiniinta ah in dadkan walaalaha loo soo gurmado ka maamul ahaana iyo ka dowlad ahaan annagana waxaa wadnaa insha allah xakamaynta iyo in dadka saamaynta ku yeelatay inaan la tacaalno madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali guudlaah xuseen ayaa jooga magaalada beledweyne saaki wuxuu kulamo la leeyahay maamulka iyo hay-adaha qaybaha kala duwanna waxaan rajaynaynaa insha allah in inta hadda musiibada gaartay maya inta kalena aan badbaadino inta biyaha ku dhex jirno wixii tabarteena ah ka maamul ahaana dadaalka taan gaarno insha allah